sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu waraystay bartamaha xarun uu ka dhacayay shirweyne ay isugu yimaadeen hoggaanka xarakada iyo maamulada gobollada ayaa qeexay muhiimadda wadatashiga iyo xaaladda ay ku sugan tahay qaaradda aannu ku noolnahay ee afrika amiirku wuxuu tilmaamay in shirka uu ku soo hagaagay kadib istishhaadkii sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka kaalintiisiina la buuxiyey oo mas-uul cusub loo magacaabay shuuro iyo showr kadib taa marka laga yimaadana wuxuu xusay shirku inuu ku soo beegmay iyada oo isbedello saameyn togan leh ay ka jiraan qaaradda iyo mandiqadan si gaar ah wuxuu carabka ugu dhuftay ciidamada shisheeye ee waddanka ku soo duulay oo uu xaaladooda maanta ku sifeeyey mid burbur ah halka dowladda xasan sheekh oo ku tiirsan ajaanibtaasi uu ku sheegay inay marayso dhammaadkeedii dhowr halaad awgood runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu uu sheeday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan adduunka dhan macnaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku noolnahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowga ku soo duulay wilaayaadka sharcada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo askariyan oo amniyan u burburay xaalatan iyaarin uu ku dhow yahay kadib markii uu garguurtay oo saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayay haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaasxumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolka ay ka muuqatay uu ku soo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaan qaadi doono masiiradan uu dhammaystiri doono isagoo macnaa maaragtay ka tillaabo qaadi doono meeshii ay walaalka wax u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisa in lasi dhammaystirdankeeda
hadalka sheekh abuu cubayda ee ku aadan in dowladda federaalka ay u jabtay siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan ayaa imanaya iyada oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ay dhacayeen weeraro waaweyn oo cagta lagu mariyey xeryaha ciidamada dowladda xasan sheekh ayna ugu dambeeyeen weeraradii afjaridda ahaa ee shalay lagu ekeeyey laba xero oo ku taalla deegaanka aboorey iyo xero weyn oo ku taallay deegaanka ceel cali axmed oo ka kala tirsan hiiraan iyo shabeellaha dhexe sida muuqata iyadoo xarakadu ka duulayso ka faa'iidaysiga fursadahaas wuxuu sheekhu la dardaarmay dhammaan qaybaha mujaahidiinta ee kala duwan wuxuuna faray inay laba jibbaaraan howlaha ay ku aadan yihiin lana yimaadaan hal abuur iyo howlkarnimo ka dheeri ah qof walba inta loo qorsheeyey dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan cadow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeriya fikirkeedii iyo baaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda uu kaga faa'iidaysto oo qofka keliya uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yarayda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman u fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa maskaxdiisu ay ka faa'idaystaan hadalka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo aadaya iyada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda maraykanku ay niyad jab ka muujisay duulaankeeda soomaaliya taasoo horeyna dowladda federaalka uga goosatay lacago badan oo ay siin jirtay sidoo kale hadalkan ayaa imanaya iyada oo madaxda dowladda federaalka oo si qiiro muujin ah u goodin jiray laba sannadood ka hor ay maanta ka muuqdaan quus qabjab iyo khilaaf dhexdooda ahi